assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo tobnaad kadibna nebigu alayh salaatu wasalaam dadkii lasoo qabqabtay wuxuu ka qaatay gabadh safiye la odhan jiray oo uu dhalay odaygii habaarqabe akhtab la odhan jiray ee ku dhintay ghaswatu bani qurayda haweenaydaasi ayuu xoreeyey nebigu alayh salaatu wasalaam markuu xoreeyey kadibna wuu guursaday markii dagaalka laga soo noqday dhexda la marayana nebiga alayh salaatu wasalaam bay umu sulaym usoo dhisto waa loo aroosay saddex habeen buu nebigu aroosahayo gabadha tan uu qabay sidii bay kaga yimaadeen meeshaasi saxaabadii oo lagaga soo noqday meesha loo yaqaano khaybar hantidii taalayna lagu wada qaybsaday dhacdooyinka maalintan dhacay ee waxaa lagu tilmaamay inay ka mid ahayd dhacdo fudud oo markii meesha la qabsaday bay habar yuhuudiyadii isku dayday inay nebiga sunayso gaar ahaan gabadhii baa la yidhaha salaam ibnu mishkam shaad ama neef adiyabay u moofaysay dabeetana waxay tidhi waa xaggee nebigu calayhi salaatu wasalaam halkuu u jeceliye waxaa la yidhaha dhudhunkuu cunaa halkaasna suntay xoog uu sii badisay neefko dhanna way sumaysay markii loo soo dhigay raashinkii ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam goostay uu dhadhamiyeyna wuxuu yidhi laftan aan cunaya afka ku hayaa waxay ii sheegaysaa in la sumeeyey buu nebigu yidhi u iska tufay gabadhiibuu u yeedhay waa loo yeedhay waxaa la yidhi warran neefkan inuu sumaysan iyuu sheegaya adugu ka warran maxaa kugu xambaaray buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam inaad seetan yeesho waxay tidhi waxaan sidaan u yeelay haddaad boqor tahayna waxaan raaxaysateen oo ha idin dhaafo haddaad nebi tahayna dee ilaahay baa kuu sheegaya waa garanaya inaad ka badbaadayso marka waxaa lahaa hadduu boqor yahayna ha idin dhaafo oo ha ku dhinto haddii uu yahay nebina dee wuu badbaadi doonaa dabeetana axaadiista qaarkood waxay tilmaamay inuu nebigu sii daayay calayh salaatu wasalaam haddana waa lasoo qabto waa la dilay sababtuna waxay ahayd baa la dhahaa bishr ibnu bura ibnu macruur saxaabigii la odhan jiro oo nebiga la fadhiyo qoladii hilibka wax ka cuntaya oo isaga wasladiisii marka hore intu ka muruqmuruqsiya ay ku tagtay hal rudma ay kaga tagtay ayaa suntii ku dhintay dabeetana qisaas ayaa loo dilay oo maadaama dee ninay dishay waa lasoo qabtay dabeetana islaantaana waa la dilay dadka kale meesha ku dhintay dad sidaa u badan ma ahayn saxaabada marka la eego ilaa dhowr iyo toban ayaa la sheegaa lix iyo toban qolada ugu badisaana siddeed iyo toban meelahaasi ayay sheegaan qoladan kale ee yahuudda waxaa la sheegaa ilaa sagaashan iyo saddex meelahaasi inay gaadhayeen dadkii macarkada kan kaga geeriyooday waxay culimmada taariikhda qoraa sii sheegaan ama sii tiltilmaamaan oo kale hazawaad yaryar oo khaybar iyana uun la socday sida fadak oo meel yaro iyana waxoogaa yuhuudi ay deganayd ahayd oo kadib markii say sheegayaan culamaai taariikh nebigu calayh salaatu wasalaam uu khaybar furtay uu cid u diray oo iyana heshiis la galay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay kaloo sheegaan waqaco yaroo iyana ka dhacday meel la ydhaha waadi lqura oo iyaguna uu nebigu calayhi salaatu wasalaam furtay weliba waqacdatan waadi lqura ka dhacday waxay tilmaamaan markii ay meesha yimaadeen bay nimankii yahuud ahayd gamuuna ku soo ganeen dabeetana midcam nin la odhan jiray oo addoomii nebiga ka mid ah calayh salaatu wasalaam ayaa ku dhintay bay yidhaahdaan markaasay dadkii waxay yidhahdeen hanii'an lahu biljanna kaa janna u sugnaatay waxay sheegeen riwaayadku markaa inuu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam kalla waladii nafsii biyadi ina alshamla alatii akhadaha ywma khaybra min algharaa'im lam tusibha almaqaasim latashtacilu calayhi naara kaddaa inuu janno galaye ilaah naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee shamladii ama maradii yarayda uu qaatay khaybar magaalimteedii uu ka qaatay iyadoo aan la qaybinin yacni huluul baa jiray waxbuu qaatay aan qismadii gelin taas baa iyadoo naara imika ku ololaysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkii markay warkaa maqleenna nebiga waxay u keeneen iyagoo bishiraak shiraakeyn alaab yaryaroo maalintaasi la qaadqaaday wixii ka socday markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaari sheegaya wuxuu lahaa shiraakun min naar shiraakaani min naar waxay keenaanba waa intanoo naara iyo intanoo naaru ku tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam yani shareecada waxyaabaha xaaraanta aadka weyn waxaa ka mid a wanaynta muslimiinta inay cidi qaadqaadato iyadoo aan qismadii ka dhicin waa huluul ama waa shay aan diinta ku bannaanayn waxyaabahay culammadu sheegaane maalmahaas waxaa ka mid a iyana tayma meel yaroo la yidhaahdo oo iyana ay leeyihin nebiga calayhi salaatu wasalaam bay isu dhiibtay calaa kulli xaal nebigu uu soo noqday soo socodkii uu ku soo socday madiina aynu lahayn waa waktigii ay baratamayeen salamata ibnulakwayo ninkii kale iyo wuxuu nebigu soo marayay ba la yidhi alayhi salaatu wasalaam meelo yaro dhaadheer iyagoo dadku qaylinaya qaar ka mid oo allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah la qaylinaya nebigu wuxuu ku yidhi war naftiina dhowrsada uma yeedhaysaan mid dhegala iyo mid maqantoona yani allaha subxaana wa tacaala alla hadlaysaan asamina maaha mana dhegalaa mana maqna inakum tadcuuna samiican qariiba waxa u yeedhaysaan alla idin maqlaya oo idin dhow ee aayar iska wardiyeen idan fi shariica dadku waxa ay la qayliyaan ee adkaarta ka mid a meelaha ay soo aroortay mooyaane dhulka kale waxaa fiican siduu nebigu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam in la yeelo meelaha ay soo aroorto quri inta badan waa xajka labayk allahuma labaykta intaa lala qayliyo waa soo aroortay laakiin awraadan kale dadka muslimiintii uu wardinayo qofka ama allahu akbar ha yidhahdo ama subxaana allah ha yidhahdo ama laa ilaha illa allah ha yidhahdo inuu aayarkiisa iska wardiyo oo waa aayar iska rogo saas baa sunnadu ku jirta saasay daraaddeed buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam cid dhagala uma yeedhaysaani iyo cid idinka maqantoona ilaahay waa samiicun qariib waa mid idin maqlaya oo idin dhow ee aayar iska wardiya buu nebigu uu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waana taynu soo marraynu nidhi dhexda markii lasoo socday habeenkaasi abu bilaal ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi ilaali ciidan ka bilaalla waa lulooday dabeetana waataynu lahayn xataa salaaddii subax baa ka tagtay oo goor barqaa baa ciida kuba toosay maca nebiga calayhi salaatu wasalaam goor barqaa baa la toosay dabeetana wuxuu yidhi meeshan inaga tallaabiyo waadiga kanaynu salaadii subax bay nagaga tagtay intuu ka guuray ayuu meel kale ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam ghazawaadka ama dagaalada la sheego sanadkaasi toddobaad waxaa ka mid a dagaal la idhaaho ghazwatu zaati riqaac ghazwadatan mu'arikiinta qaarkood waxay ku tilmaamaan wakti hore inay dhacday banu nadiir iyo khandaqa dhexdoodii sanadkii afraad iyo meelahaasi ayuu ku sheegaa ibnu isxaaq iyo ibnu xibbaanna sanadkii shanaad buu ku sheegaa laakiin waxay u dhowday sida bukhaari sheegayo inay waktiga kan dhacday khaybar dabadeed waayo waxaanu leenahay ghazwadatan waxaa ka qayb galay rag ka mida raggii ka soo noqday hijrat alxabasha xabashida markii loo hijrooday raggii soo noqday abu musa alashcari abu musa alashcarina waxaynu ogeen inuu yimi maxay khaybar waxaa kaloo la sheegaa inuu ka mid ahaa ragga ka qayb galayay yani rag ka soo noqday ama khaybar dabadeedii raggii yimi rag ka mid ah ayaa ka qayb galay baa la dhaha saasi daraaddeed abu hurayra ka qayb galay baa la dhaha abu hurayrana waxaynu naqaanaaba waktigaa khaybar buu soo islaamayba kuwaasi waxay caddaynayaan axaadiistaasi bukhaariya nimankaasi ay ku jiraan inay ahayd waktigan dambe iyada lafteedu waxay ku saabsiisnaydun nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu horrayn dagaaladatan saddex kooxood bay tahayeen kooxo quraysh bay ahayd oo quraysh waktiga kan waxaynu leenahay waxa lagula jiraa muhaadana heshiis heshiis toban sannadood in dagaalka la dhigaa baa lagu jiraa weli oo sulxu xudaybiya ka bilaabmayay qolana yahuud bay ahayd oo yahuud macaaqishoodii ama meelihii ay deganaayeen dhulkii ugu dambeeyey waa khaybar iyo agagaarkeeda intan deganayd waa tan laga soo takhallusay oo iyagana waxaad moodaa in meel laska dhigay kooxda hadhay waa niman qatafaan la yidhaahdo niman carbeed oo reer baadiye u badnaa oo xataa suuqaqa khaybar raggii lahaan jiray ilaalin jiray ka mid ah oo ghazwat laxzaab nimankii iyaguna ciidanka aadka u tiro badan ama ciidan ciidanka quraysheed leeg ama ka badan kaga soo qayb galaya nimankaasi ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kooxdan u diray iyagu waxay markaa kaga gedisan yihiin labadan kooxoodoo kale meelo loogu tagaabay lahaayeen qurayshi dee dhul bay lahayd gaaro oo laga dagaalgeli karo magaalooyin leh yahuudduna dhul bay deganaayeen qalcada iyo wax leh qoladani waa reermiyi ma laha meel ay degaan de waa nimankaa guuraya kolba meel isaga socda oo wax urursanoo caynkaasi ma jiraan laakiin waxaa lagu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam qoladan markaa ciidamo yaryaroo istaba joogjoog ah oo xamlaatu ta'diiba baa loo diray ahlu lmaghazi waxay sheegaan markaa inay dhacday sanadkii toddobaad ee hijiriyada inay waqcadda tani ahayd warka markaynu soo duuduubnana waxaa la ydhahdaa waxaa nebiga soo gaadhay calayhi salaatu wasalaam in niman khatafaan ka tirsan oo bani taclaba iyo bani muxaarib iyo bani anmaar iyo niman qabaa'ilkaasi dhammaantood marka laysku daro warada khatafaanune qabiilka weyne khatafaan niman la yidhaahdo niman ka tirsani inay is urursanayeen oo dhowr boqol oo nin ay meel isugu ururiyeen oo ay rabeen inay soo duulaan oo kale dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan buu ku saaray labadii ciidan way isdul yimaadeen waa iscabsiiyeen laakiin dhib badani ma kala gaadhin walidalik baa la dhaha ghazwadatan waxay tukadeen saxaabada baa lagu tilmaamaa uu nebigu tujiyey calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaari uu sheegayo salaat alkhawf afar ragcadoodna nebigaa tukaday jamaacadiisiina kolba laba ragcadood bay la tukadeen ciidanka qaybi dagaalka waxbay ilaalinaya scotlandkay ku jireen kooxdii kale nebigaa salaada galay calayhi salaatu wasalaam way la galeen laba ragcadood markay la tukadeen bay iyagu dhammaysteen oo baxeen waa noqdeen ciidankii kalaa yimi labadii ragcadooda dambe iyana la tukadeen xadiidka bukhaari wuxuu tilmaamaya inkastoo salaatul khawf siyaabo kala gedisan oo badan ay usoo aroortay inay saxaabaduna laba laba ragcadood tukadeen nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu labadooda afartooda ragcadood bay imaamu wada ahaa oo isagu afar ragcadood tukiyey waxaa la yidhahdaa ghaswadatan waxaa zaatu riqaac loogu bixiyey ruqcadii weeyaan yani dhadhabka yar wax lagu qabo ama luflufka yar waxaa loogu bixiyey baa la yidhahdaa sida uu sheegaya xadiidkii abi muusa alashcari waxaa nugu dhacday buu lahaa lix lix bay u fuushanaayeen sida xadiidku saxiixa uu sheegayo lixdii qofba saxiix lbukhaari xadiis ku soo arora wuxuu tilmaamaya inuu leeyahay abu muusa alashcari nebigaanu la baxnay calayhi salaatu wasalaam iyadoo lixdii qofba neef kura ay wada fuulayaan yani waxaa muuqata inuu yar yahay waxa la haysta ee la fuulayo wakti bay ahayd markaas socod badan ay galeen dabeetana cagihii baa dildilaacay dartiisa cagihii markay dildilaaceen baanu maryo yaryar baanu ku duuduubanay buu leeyahay xadiiska qaarkii wuxuu tilmaamaya xataa ragga barh baa sidii loo soconayay cidiyu ka soo dhaceen oo cagihii dee xoog u dildilaaceen dabeetana maryo yaryar baanu ku duuduubanay buu leeyahay markaasaa loo bixiyey ghaswadii ghaswadii luflufka ama maryaha yaryar la isku duuduubay ayaa magaca meeshaasa ka keentay buu leeyahay abi muusa alashcari waanata lagu tilmaamo in sida jaabir ibn cabdillaahi uu sheegaya ina waqcadan markii laga soo noqday ahayd bay dhahdaan xadiidkii kale ninkii reer miyiga ahaa tuu helay bay ayuu ku tegayaa sheekha kale inay ka ahayd ninkii reer miyiga intuu nebigu geedka hoos seexday uu dabeetana seeftiisii xagga sare sudhay ou nin reer miyiga kusoo baxo u seeftii kala baxay ou lahaa man yamnacani minki ya iga kaa celinaya maxamedow haddaan maanta ku dilo uu nebigu lahaa ilahay baa iga kaa celinaya ma iga cabsanaysaa buu yidhi maybu ku yidhi nabigu alayh salaatu wasalaam dabeetna wuxu yidhi hawaya iga kaa celinaya nebigu wuxuu ku yidhi ilahay baa iga kaa celinaya dabeetna seeftii intay ka dhacday buu nebigu qatay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu baryo danbuu bilaabay uu leeyahy kun khayra akhir ku seef qaata kii uu fiicnaa noqo nebigu wuu iska cafiyey calayhi salaatu wasalaam markaasay saxaabadii ugu yimaadeen isagoo le ninka halka fadhiya saas buu sameeyey ninkii wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam war ilaahay maa shahaadanaysaabuu ku yidhi tashhad an laa ilaha illa allah waanii rasuulu llah maqiraysaa inaan anigu ilahay rasuulkiisa ahay allana keligii in la caabudo acraabigii wuxuu yidhi maya ballan baan kula gelaya inaan adna kula dagaalamin cid kula dagaalamaysana kuu soo raacin dabeetna nebigu iska sii daaya calayhi salaatu wasalaam ballankaasaan gelayaa buu leeyahay shahaadu ay dambayse inaanan wax dagaala gelin oo ciidan kaasoo kula dagaalamaya inaanan marnaba soo raacin riwaayadka qaar baa markaa tilmaamaya inuu mar dambe islaamay laakiin ayankaan xadiidka صaxiixa ahi saas buu isagu sheegaya haswadan soo noqodkeedii waxyaabaa la tilmaamo waxaa ka mid a xadiidkii abi daawud iyadana waa dhacdadu ku dhacay baa la yidhahdaa iyadoo dhexda lasoo socdo ayaa dadkii maalintaan la haleelay waxaa ka mida bay sheegaan gabadh mushrik laga soo qaaday dabeetana adigu ninkeedii baa ciidanka soo dabagalo ku ballan qaaday dhiig islaam inuu daadiyo mooyaane inaanu hadhin dagaalna wuu usoo bereeri kari waayey marka wuxuu iska soo dabagalon ciidanka muslimiinta isagoo eeganaya wakti ay cidla uu yani gaado uu ku haleeli karo nebigu calayhi salaatu wasalaam markii in badan lasoo socday ee lasoo daalay ee meel la degay ayuu laba nin cibaad ibnu bashir iyo camaar ibnu yaasir labadii saxaabee la odhan jiray ayuu ku yidhi gaad qabta caawa labada saxaabi baa la yidhi gaad qabta labada saxaabi way isbedbedelayeen baa la yidhaahdaa dabeetana mid baa yaro seexday oo muhaajirigii ahaa camaar ibnu yaasir saxaabigii kalena salaad buu galay abaan markuu iska joogjoogay ayuu salaadkaga kacay salaad buu galay gaalkii ciidanka daba socsocday wuxuu soo socdaba waxaa arkay meeshiiyo nimankii kalena hurdaan ninkii gaadka ahaana uu ku jiro salaad kan gaadkaaba ka takhallus buu ku talagalay markaa gamuun buu meel ula soo galayoo isagoo salaada ku jiru gamuunkii koowaad ku dhufto cibaad ibni bashir salaadiisii kamuu bixin isagoo gamuunkuna ku yaallo dhiigu ka daayo ayuu salaadiisii iska watay dabeetana kii labaad buu ku dhuftay kamuu bixin salaadiisii uu iskaga jiray kii saddexaad buu ku dhuftay salaaddii kamuu bixin markaasuu rukuuca dabeetana salaadii markuu dhammaystay ayaa dhiiggiisaga ka dareeray baa wuxuu galay baa la yidhaahdaa ninkii hurday aduu markaas buu toosiyey markaas buu camaar ibnu yaasir ku lahaa subxaana allah hallaan bahtani waar ilaahay wax xuba ka hufan intay waxaanay dhacayeen maxaad ii toosin weyde dabeetana wuxuu ugu jawaabaa la yidhi suurad baan akrinaya waxaan necbaystay inaan qur'aanka kala jaro riwaayadka qaarkood waxay tilmaamayaan suuratu kahf inuu akrinay ayankaan ninkan isagoo waxaasoo gantaali ku dhacayso ayuu haddana salaadiisa iska watay oo uu diidanaa inuu salaadiisa gooyo inana iyadoon gantaan layn ugu dhacayn baa laynagu taagi lahay war ilahay si fiican isu hortaaga oo uun ninkaad cibaadaysanaysa ama ilaahay aad baryaysa subxaana wa tacaala qalbigaagu ha soo jeedo ha xaadiro waxa ay sheegaan ninkani markaa uu iska baxsaday markuu arkay in qoladii kale soo toostoosto oo la waa iska cararay saasuu iskaga baxsaday culamaai taariikh waxay kaloo sheegaan dhowr shay ama dhowr sariyo oo yaryar oo iyana la dirdiray laakiin waa saraya iska yaryar oo iyaguna aan sida usii badnayn waxaa ka mida bay idhaahdaan sariyadii uu usaamata bnu zayd ninka intay ishaleeleen uu ninku intuu meesha kaga wareeyo markuu seefta la dul koray uu laa ilaha illa lah yidhi uu ku dhuftay ee dabeetana nabiga calayh salaatu wasalaam loo sheegay ee uu nabigu ku yidhi aqataltahu bacdama qaala laa ilaha illa allah waar ninkama waxaa dishay isagoo laa ilaha illa allah le buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo qaalaha mutacawidan buu yidhi markii horeba maa shahaadanayn gaalkiiyo markuu arkay inaan seefta la dul maray ee aan uu isyidhi waad go-aysa ayuu laa ilaha illa lah yidhi wuu ku celceliyey baa layidhi nebigu calayh salaatu wasalaam aqataltahu bacdama qaala laa ilaha illa allah war ma nin laa ilaha illa allah labaa dishay wuxuu sheegay markaasi dhowr cudurdaar usaama laakiin nebigu ma aqbalin waxaasoo cudurdaara fahallaa shaqaqta qalbah buu nebigu yidhi maadaam laabtiisa dilaaciyo eegay inay ka ahayd marmarsiiyo baanbaaniyo iyo inuu dar alle waa shahaadanayo maadaa caynkaasi yeelay waxay tilmaamaysa yani dhiigga muslimku sida u adegiye xataa ha noqdo gaalka isdilayseene walidalik miqdaad ibnu aswad baa filaya saxaabigii lahaa ilaahay rasuulkiisiiyo nimankanaan ishaynaa hadduu gaalku intuu seef igu dhufto uu gacani jaro oo markaanana la dulmarayo sidhaada ku dhufo u yidhaha laa ilaha illa allah maxaan yeelaya wuxuu nebigu lahaa isagoo laa ilaha illa allah lala dili maayo ma isagoo gacani gooyey buu nebiga ku yidhi waxba lama dilaya buu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam yani wuxuu tilmaamaya saxaabada qofka laa ilaaha illa allah leh ee mu'minkaa in la dilaa inay adag tahay dee maxkamad islaamiya in la taagayo baabkaa mooyaane in sidiisa la ysaga dilaa inay qadiyado aada u adag tahay saasi daraaddeed ba xataa kaa gaalka ahaan jiray hadduu ku gabado oo caynkaa yidhahda aanay bannaanayn in la dilo nabiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiista badan ku tilmaamayey war ma ninku isagoo laa ilaha illa labaa disha maxaad qiyaamaha ka yeeli markay laa ilaha illa allah timaada buu nabigu calayhi salaatu wasalaam innaguna iyadoo laguma hubo inuu muslim yahay oo weligiisu aa shahaadanayo tukanayay bale iyagoo salaad ku jiray dilaan nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo baxay dagaaladan yaryar oo aan odhan karno saraya aada u tiro badan bay sheegaan asxaab maghazi laakiin waan iska soo koobo iska soo dhaafay maadaama aanay ahayn saraayaad waaweyn ama riwaayad saxiixo badanna aanay kusoo arorin waxaa muuqata un in ta'diib la siiyey in iyagana la waabiyey nimankaa reer baadiye ee ratafaanka u badnaa ee ahaa nimankii xataa geeli nebiga dhacaan sheegayey salamata bnu axwa waa nimankuu eriyayey weya nimanka kani nimankaasi in la waabiyey bay u badan tahay markan wuxuu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam dilqacda markay soo gaadhay sanadkii toddobaad baa la yidhahdaa meelahaasi inuu nebigu heshiiskii uu quraysh la galay waakii ahaa sanadka dambe inuu soo cimro tago cumrat alqada cumraday culammadu u bixiyeen inkastoo ay fuqahadu marka hore cabaa ku murmaan ma cumro la qalaynayay bay ahayd fuqahada qaarna ay leeyihin warmaya tii hore waa tii hilibkeedii waxeediiba la qalee waa muqaadaadkiiyo waa cumradii xukumka weeyaan yani ay ku heshiiyeen mid kasta ahaatee sanadkii markii la gaadhay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u soo urursaday dib inuu cimro tago waxaanu u yeedhay baa la yidhi saxaabadiisa wixii sulxu xudaybiye kala qayb galay heshiiskii xudaybiye sanadkii hore wixii kala qayb galay ayuu u yeedhay de wixii geeriyooday mooyaane wixii kale waxaa soo raacay baa la yidhaha adigu waxoogaa dada ilaa laba kun oo nin marka laga reebo dumarka iyo carruurta ilaa laba kun oo nin ayay kusoo baxeen baa la yidhahda cumrat alqadaa oo maka lagu soo qabtay labadaa kun ee nin culamada taariikhdu waxay sheegaan hubkoodii soo qaata buu nabigu yihi alayh salaatu wasalaam oo meel dhexa ayuu dhigay laakiin kolleyba waxaa cad uun heshiiska inay ahayd inaan nala soo gelin wax huba magaalada maka ee ay la yimaadaan seefahoo ku jira dalka saasaa ku qorayd heshiiskii dabeetana way soo baxeen waxa ay sheegaan culamaai taariikh markuu sida muusa bnu cuqba ninkii la odhan jiray markii ay dhexda yimaadeen ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in hubkana halkan lasii dhigo waxoogaa ciidana hubka uu ilaaliyana in meesha lagu reebo dabeetana ay sidaa ku galaan magaaladii maka ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam maka ayuu galay isagoo hashiisii alqaswa la odhan jiray fuushan muslimiintuna seefahoodii ay sitaan seefahuna ay galka ku jiraan talbiyadii la akrinayo alla ama takbiirtii iyo talbiyadii yani la wado ayay galeen magaalada madiina labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka talbiyada taasaa la ydhaha iyagoo ay taa akrinayaan weliba waxay sheegaan culamaai taarikh inay galeen isagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu hor socdo saxaabigii la odhan jiray cabdillaahi bnu rawaxa cabdillaahi bnu rawaxa gabayaa buu ahaa aada u gabay badan nin ansaari oo aada u gabay badan buu ahaan jiray isagoo uu saxaabigaasi hor socdo oo uu gabayna akrinayo gabay uu akrinayo leeyahy khalluu bani lkufaara can sabiilihi alyawma tadrib alyawma nadribkum cala tanziilihi darban yaziilu lhaama can maqiilihi wayadhalu lkhaliila can khaliilihi gabay caynkaasa isagoo tirinaya baa la leeyahy wayudhilu lkhaliila can khaliilihi isagoo gabay tirinayoo leh kufaarta ilmaheeda wadada u baneeya nebiga calayh salaatu wasalaam maanta waxaanu idinku tumaynaa tanziilkii alla soo dejiyey garaacis baanu idinku tumaynaa madax goynaya oo ku kastoo saaxiiba saaxiibkii ka fogeynaya gabayga alfaadiisu way isweydiweydaarsantahy saa loo soo guuriyo laakiin gabay buu la hor socday walidalik ba riwaayaadka qaarkood waxay sheegaan cumar bin alkhataab baa wuxuu lahaa wafii xarami illahi taquulu shicr wa bayna yaday rasuuli illah isagoo la hadlaya baa la yidhi cabdillahi bn rawax wuxuu ku yidhi war ma ilaahay xaramkiisa iyo nebi maxamed hortiisa ad weli gabay kasii tirinaysaa cabdillaahi bn rawax bu ku lahaa waxay riwaayadda termadi ay sheegaysaa xataa inuu nebigu ku yidhi halli canhu ya cumar falahuwa asracu fiihi min nadxi nabl iska dhaaf cumarow maanta yani gabaygiisu kaga mudmud badan bahalka la tuuro ama gamuunka la tuuro kaga mudmud badane iska daa buu ku yidhi waxay galeen magaaladii madiine ahayd ballanku wuxuu ahaa inay saddex maalmood joogaan saddexdaa maalmood ee muslimiintu cimradooda samaysanayaanna inay nimanka carbeed ama qurayshi ay u banayso magaalada dabeetana waxay u baxeen baa layidhi nimankii mushrikiinta ahayd buurta la ydhaaho qurciqiaan yani qucay qucay qicaan baa la ydhahaa buurta buurtaas bay u baxeen waa buurta waqooyiga ka xigta kacbada xagga waqooyi ay kacbada ka xigtaa dabeetana buurtay kasoo egeegayeen baa la yidhi iyagoo isugu sheekaynaya ole nimankii quraysheed qoladii inaga tagtay qad wahanatum xama yasrib xumadii iyo sarib baa nimankii kambashi ka dhigto qaxootini waa ku dhacdo naf male nimankii quraysheed ay inaga tegay iyagoo isugu sheekaynaya oo raba inay eegaan nabiguna wuxuu ku yidhi baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam nimankaas iyo tunjilaac idinka dareemine kacbada markaad soo gashaan saddexda shawda ugu horeeya yani waa toddoba jeer baa la dawaafaa saddexda dawaafa ugu horeeya guclo ku mara baa layidhi idinkoo xiimaya oo ordaya oo welibaba uu nabigu tilmaamay dibaac samaynayo yani labada rukni weliba inta udhaxaysa xoog iyagoo cabaar soo ordaya oo garabkaa midigta muujinaya oo go-ayar halkan ka hoos marinaya yani waxaasoo dham waxa ay tilmaamayeen inuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam yaan laydin tunjilaasanay ha arkaan nimankii quraysheed inay weli rag xoogan tihiin markay arkeen nimankii nimankii oo ordaya iyo siday u tawaafayaan ay waxay dhaha wallahi wixii laynoo sheegay waxba kama jiraan nimankii waa kuwana waa haulaai ajlad min kada wa kada bay isku yidhaahdeen ba layidhi siduu saxiixu muslim dhigayo saddexdii shawd markay arkeen muslimiinta iyo cararaya waar nimankaa la haydeen xumadbaa wareeriso naftiibaa haysataa so kuwan orodba ka bixi waaye meeshiiba guclo ku maray baa layidhi iyo gaardiska ku maray ma jirto nabigu calayhi salaatu wasalaam markii ay dhammaysteen tawaafkii ee ay sacyigii sameeyeen bayna safa walmarwa la sacyinayey markii marwow la gaadhay toddobadii shawd ba ay dhammaadeen toddobadii wareeg ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam yidhi halkaa ku qala oo xiirta halkaas bay xoolihii ay wadeen ku qaleen oo la xiirtay dabeetana saddex maalmood buu nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam sidii ballanku ahayd subaxii afraad ayay war soo direen quraysha ay leeday ballan baad nala gashay ahaa inaad saddex casho qura joogto naga bax haddaba noo dhaaf magaalada iyada riwaayadka taarikhda qaar aan xoogonayn baa wuxuu nebigu ugu tilmaamay baa la yidhahdaa waar waa guursanaya oo kaasi aan jooga waa diideen calaa kulli xaal heshiiskoodii buu nebigu fuliyey calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu amuray in laga soo baxo magaaladii marka ay markii saddexdii maalmood dhammaatay waana markay soo degtay baa la yidhaha aayaadkan qur-aana ilaahay leeyay laqad sadaqa allahu rasuulahu alru'ya bilxaq latadkhulunna almasjid alxaraam إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقوي سلح الحديبية حوضا بدأ ما قال عن عمر لها ميان إلهي رسول كيسا ما عين كان ميان أنا نوشي يعني إن صاعم ريسان إنه أمتي ما حيران إنه نبي كلها مصنف كان يقول عرف إلهي بابك القرآن سودتي إلهي لقد صدق الله رسوله الرؤيا ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam riyadiisii waa u dhabeeyey ahayd geli doonteen oo geli doonteen masjidulxaraamka haddii an la yidhaahdo idinkoo aaminiina oo nabad qaba oo madaxa xiiranaya oo barkiin gaabsanayaan oo aydan cidda ka baqanaynin qadiyadaasna sidii alla uu sheegay subxaana wa tacaala ayay u dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada ka soo baxayay baa la yidhaahdaa ayaa waxaa ka soo daba carartay inan yar oo uu dhalay xamze oo yaa camu yaa camu leh inan yaro xamze dhalay baa kasoo daba carabtay oo rabtay inuu raaco nebigu calayhi salaatu wasalaam ay soo raacda nebiga waa la soo qaaday inantii yaraydna xamze watamli wuxuu ku shahiidoobay haswatu uxud waxaa soo qaaday baa la dhahay caliy bna abi aalib dabeetana saddex nin baa isku qabsaday anaa inanta qaadaya anaa qaadaya cali wuxuu yidhi anaa qaadayo de inantii waa tan oo aniga gacanteeda soo gashay waxaa kaloo ku qabsaday saxaabadii uu nebigu walaaleeyey waxaa ka mid ahaa baa la yidhaahdaa zayd ibnu xaarisa saxaabigii la odhan jiray iyo xamza zaydna wuxuu yidhi anuu walaalkay ahayo nebigu ila walaaleeyo anaa qaadaya waxaa kaloo isna yimi jacfar ibnu abi aalib oo ay cali walaalayiin jacfarna wuxuu qabay inan san yar walaashi habaryartii yani isagii aadee xamze iyo jacfar baa laba gabdhood oo walaalaa kala qabay jacfar wuxuu yihi warananta anaa habaryarteed ila joogtaaye anaa qaadaya buu yidhi saddexdii nin waa isku qabsadeen inantii nebigaa laysula yimi calayhi salaatu wasalaam nebigaa u garnaqay wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam gartii alkhaalatu bimanzilati lum habar yar halka hooyaday joogtaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yani inanta habar yarteed baa lagu daraya marka inantii waxay raacday inuu jacfar ibnu abi aalib inuu soo kaxeeyo waxaana lagu raaciyey sababtaa inuu qabo habar yarteed dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alkhaala bimanzilati lum habar yartu waxay dhacaysaa halka hooyadeed bay tegaysaa culamada qaarkoodna waxay dhaha waana kii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inaan labadaa la wada guursan karin markaa waa hayn karaa inan iyo habar yarteed ama inan iyo eedadeed la iskuma qabi karo waxyaabaha ghaswadatan ama waxaan leeyahay cimradan markii laga soo laabtay dhacay waxaa ka mid ah sarif meesha la yidhahdo markuu nebigu maraya calayhi salaatu wasalaamna wuxuu aroostay oo la abaalgalay gabadhii la odhan jiray maymuna bintu xaar saxaabiyadii la odhan jiray maymuna inkastoo ibnu cabaas uu yidhaahdo filxaramna wuu isagoo cimrada xidhan buu guursaday laakiin kadib buu la guri galay laakiin sida raafic ibnu khadiiji ay sheegaya abiraafic sida uu sheegayo iyo maymuuno lafteeduba oo dhacdooyinka waxyaabahay culamadu ku rajaxaan ra'yigooda ka mid ah abduraafic oo le anigu waxaa malaha ninkii nebiga iyo gabadha udhexeeyey ee ula soo hadlay iyo maymuunaatii la gursaday labaduba waxay leeyihiin nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo aan muxrim ahayn ee xalaala ayuu guursaday yani waxaynu naqaanaa sida uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ixraam xidhan yahay inay mamnuuc ka tahay maxay guurku guurku waa ka mamnuuc qofku mar hadduu ixraam xidhan yahay walidalik bay labadan saxaabiba waxay leeyihiin wuxuu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam markuu xalaaloobay ee guurkii o dham cimradii o dhami ka dhammaatay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guursaday gabadha ama saxaabiyadaasna waktigaas buu nebigu guursaday macrakatu mu'ta waxaynu halka ka gelaynaa dagaal kale oo la yidhaahdo dagaalkii mu'ta waxaana lagu tilmaamaa dagaalkani marka xagga dadka la eego waa dagaalkii ugu weynaa ee ay muslimiintu la kulmeen saxaabiyadii la odhan jiray maymuuna inkastoo ibnu cabaas uu yidhaahdo filxarabna wuu isagoo cimrada xidhan buu guursaday laakiin kadib buu la guri galay laakiin sida raafic ibnu khadiiji ay sheegaya abiraafic sida uu sheegayo iyo maymuuno lafteeduba oo dhacdooyinka waxyaabahay culammadu ku rajaxaan ra'yigooda ka mid ah abiraafic oo le anigu waxaaban ahaa ninkii nebiga iyo gabadha udhexeeyey ee ula soo hadlay iyo maymuunaatii la gursaday labaduba waxay leeyihiin nebigu calayh salaatu wasalaam isagoo aan muxrim ahayn ee xalaala ayuu guursaday yani waxaynu naqaanaa sida uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu ixraam xidhan yahay inay mamnuuc ka tahay maxay guurku guurku waa ka mamnuuc qofku mar hadduu ixraam xidhan yahay walidaalika bay labada saxaabiba waxay leeyihiin wuxuu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam markuu xalaaloobay ee guurkii o dhami cimradii oo dhami ka dhammaatay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam guursaday gabadha ama saxaabiyadaasna waktigaas buu nebigu guursaday macrakatu mu'ta waxaynu halkan ka gelaynaa dagaal kale oo la yidhaahdo dagaalkii mu'ta waxaana lagu tilmaamaa dagaalkani marka xagga dadka leego waa dagaalkii ugu weynaa ee ay muslimiintu la kulmeen intii uu nebigu noole calayhi salaatu wasalaam waana dagaaladii koowaad ee markaasi dhulka kiristanka laga dagaal galay waxay ku tilmaamaan mu'arikiintu sanadkii sideedaad ee hijiriyada meelahaasi ayay dhacday mu'ta waa magaalo yaroo shaam ku taalla oo baytulmaqdis ayay marxalataan u jirtaa bay dhahdaan macrakadan waa isku dayaan inay culamaai taariikh sababeeyaan qaar ahaan gaar ahaan ninka waaqidi la yidhaahdo oo aynu naqaano fii cilmi alxadiid inuu daciif yahay riwaayadiisu aanay xoog badnayn ayaa isagu sabab buu sheegaa wuxuu dhaha sababtu waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu diray nin la odhan jiray alxaaris ibnu cumayr alsdiy saxaabigaasi buu diray waraaq baana loogu dhiibay baa la yidhaahdaa busra xaakimkii xukumayey meliku busra ayaa waraaq loogu dhiibay waraaqdii isagoo soo wada ayaa shuraxbiil ibnu camr alghasani ninka la yidhaahdo oo uga wakiil ahaa qaysarka yani bulqaan oo dhulka shaam ah ayaa qabtay dabeetana wuu xidhay dabeetana wuu dilay caadana may ahaan jirin in rususha la dilo ergada iyo dadka laysu soo diray warka sida in la dilaana wax caadaa may ahaan jirin taasaa sababtay buu leeyay ninka la yidhaahdo alwaaqidi in dagaalkani u dhaco laakiin asle waxaynu leenahay waa wakti jihaadkiiba la sharciyeeyey sababtaasi amaha jirto amayay jirine wax badan oo looga baahnaaba ma jirto waktiga kan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaariyey markaa ciidan waxaa la yidhahdaa ciidankii ugu badnaa ee debad loo saaro waktigan ilaa hadda ayaa la diyaariyey ciidan saddex kun oo nin ka kooban ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam diyaariyey ciidankaasi saddexda kun ee nin ka kooban sida xadiidkii bukhaari tilmaamayo nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam zayd ibnu xaarisa baa madaxdu ah zayd ibnu xaarisa in qutila zaydun fajacfar buu nebigu yidhi zayd haddii la dilona jacfar baa madax u noqonaya waa jacfar ibn abi aalib wain qutila jacfaru fa cabdillaahi bnu rawaxa jacfar haddii la dilana ciidanka waxaa hogaaminaya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bnu rawaxa waxa muuqata sarayaadkii iyo ciidamadii hore uu dirayey madax caynkan hore umaynan arag yani in la yidhahdo hebel baa ciidanka wadanaya hadduu dhinto hebel baa ku xigaya hadduu dhinto hebel baa ku xigaya laakiin macrakadan waxaad moodaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr ninoo madaxaynu tilmaamay saddex saddex amiiro mid waliba imaaradiisu ay ku xidhantay ka kale geeridiisa hebel baa madaxa hadduu dhintana hebel baa ciidanka wadaya hadduu dhintana hebel kala wadaya ixtiyaadka ama feejignidaa dheeraadkii uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxay inuun hadday wax tilmaamayso waxay inoo tilmaamaysaa ciidanku socodkan uu socod doonaa waxay u muuqataa inay tahay akbar dawla fi lcaalam waktigaa jirta waa dawla albizantiya waa imbaraatoriyadii bizantiyiinta la odhan jiray ee dee yurubta hooseo dhan xukumi jirtay ilaa iyo inta laga soo gaaraya maxay sham oo dhan ilaa iyo carabta qaybteedan san oo dhan waa dawladdii ka talin jirtay ilaa masar nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray in ciidankanina uu baxo saddexdaa nina ay madaxda u ahaadaan culamada qaarkood waxay soo arooriyeen xadiid uu nebigu saxiixa uu sheegay oo ah qaabkay dadku u dagaalgelayaan lakiin inuu haswadan ahaa iyo inuu haswaad kale ahaa wallahu aclam uqzu bismi illaahi buu nebigu yidhi ku dagaalgala ilaahay magaciisa fii sabiili illahina u dagaalama ilahay jidkiisana ula dagaalama man kafara billah kii alle subxaana wa tacaala ka gaaloobay walaa taqdiru walaa taqlu waxna ha khiyaamaynina oo qadil ha samaynina ballamad ha gashaan iyo waxaasi ha burinina ghuluulla ha samaynina oo xadgudbina oo tu- oo xadis iyo wax la mida ha samaynina walaa taqtuluu waliidan walaa imra'a hana dilina ilmo yar iyo gabadh walaa kabiiran faniya oday da- oo iska aan nin dagaaleed ahayn walaa muncazilan bisawmacati iyo mid wadaad oo meel gaara intuu isaga baxay iska cibaadaysanayaan isagu dagaalada iyo waxaasi ku jirin ee sawmacadiisa gaarka ah nin iska zaahida walaa taqطacuu nakla walaa shajara dhirta ha boogoynina iyo timirta iyo midnaba walaa tahdumuu binaa daarana ha duminina yani fi shariica aslan alifsaadu fi lardi ma banaano in dhulka la fasahaadiyo inay waxyaabo kala sababaan mooyaane ciidankaas buu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam nimankaasi madaxda ay wataan ciidankii markii la diyaariyey ee uu nebigu alayhi salaatu wasalaam lasii dardaarmay nimanka alamay taarikh waxay sheegaan waxay idhahdaan cabdullahi ibnu rawaxa ooyey oo dabeetana waxaa la yidhi war ya cabdullahi maxaa kaa oohinaya markaasu wuxuu yihi wallahi adduunye jacaylna iga oohin maayo ee wax kaloo iga oohinayaana ma jire waxaan maqlay nebiga alayhi salaatu wasalaam oo qur-aan akhriyay oo yidhi wain minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatma maqdiya aayaddaas soo akhriyey suuratu maryam ku jirta ee ilahay leey wain minkum ilaa waarid qof idinka midi reer nebi aadama uma jiro ilaa iyo naarta wuu u arooraya in dadku naar u wada arooraya kaana calaa rabbika xatman maqdiya waa shay alla xukumiyey oo go-an oo aan muran dambe lahayn culamada waxay ku fasiraan de waa jidkan siraada la wada maraya jahanabo ka hor mara markaa nimaan meeshaan u arooraynin ma jiro nimaan jahanabo soo arkayni ma jiro dabeetana wuxuu yidhi ba la yidhi falastu adri kayfa lii bisuduuri bacda alwuruud garan maayo gartay aroorka eh inaan cokani kaga nabo yani inaan ka laabmi doono layma sheegin bu leya inaan naar u aroorayun baan hayaa bu leeyay ilahay uma nunaji aladiina taqow wanadaru aalimiina fiiha jisiya bay aayadda qur-aan tilmaamaysa waxaan kaga tegayaaba ilahay yidhi subxaana watacaala kuwa aalimiinta ana meeshaan kaga tegaya uma nunaji ladiina taqow kuwii alla ka cabsaday waan badbaadinaya kuwa aalimiintaana waan kaga tegayaaba ilahay yidhi subxaana watacaala wuu baxay baa la yidhahdaa ibn rawaxa isagoo gabay tirinaya baa la yidhi lakinanii as'l الraxmana maغfiraة وdarbaة dati farqi taqdafu zabda aw طacnaة biyadaya xarani mujhizaة bxarbaة tunfid اlaxshaaء wاlkabada xatى yuqaalu ida marw calى jadati ya arshad allahu min gaarin waqad rashada gabay buu tirinaya uu leeyahay laakiin waxaan rajaynayaa ilaahay dembi dhaafkiisa iyo naxariistiisu inay soo gaadho ilaahay dartii in warmaha ay iigu dhacaan qaar intay halkaa iga galaan caloosha xagga kale iga booda yani wuxuu leeya inaan shahiidnimo ku dhinto ayaan ilaahay ka rajaynaya gabay ah isagoo sii tirinaya ayuu baxay baa la yidhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam ciidankan waa sii nabadgeliyey ciidankii markii ay meelihii loo tilmaamay tageen meelo ku dhodhow ayay war heleen ah muslimiintii in ciidan aad u tiro badani ka soo horeeya riwaayaat ilmu'arikhiin waxay sheegaan dadkii ay la kulmayeen ama ay ka hor imanayeen wuxuu noqday ciidan gaadhaya bay yidhahdaan ilaa laba boqol oo kun oo askari iyagu saddex kun bay wateen oo aan leenahay waa jeiskii ugu badnaa ama ciidankii ugu badnaa ee uu nebigu diro calayhi salaatu wasalaam laakiin markan dagaalku wuxuu qabsaday inay ka hor timaado dawladdii akbar dawla fi lcaalam fi hada alcasr dawladdii casrigaasi ugu weynay dunida ciidamo laba boqol oo kun oo askari gaadhaya ayaa kasoo horbaxay warkaa markay maqleen ayaa la tashaday waxaa la yidhi war maxaynu yeelnaa sidee la yeelaya waa kanoo ciidan badan oo kale ayaa inaga hor yimi ma sugna oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ragga badh baa waxay dhahdeen aan nebigii war u diro oo u sheegno dee waqcaddu intay leegtay iyo waxa isbedelay saytay hadduu markaa madad inoo soo dira iyo taakulayn kalena aan aragno haddii layna leeyahay sidaan ku dagaal galana aan ku dagaal galno ragga badhna waxay dhahdeen war waxba waraaqdayna nebiga u qorin aan dagaal galno cabdullaahi ibnu rawaxa raggii maalintan dadka boorinaya ka mid ahaa ninkan gabayaagaan idin sheegaya wuxuu lahaa yaa qawm waxaa laga sheegaa inuu yidhi ibnu isxaaqa kastoo biduuni sanad uu ku aroorinayo yaa qawmi wallah ina alatii takrahuun lalatii kharajtum tatlubuun waa ragow buu ku yidhi baa la yidhi war yaadhe waxaanaa maanta iska soo nabaysaan ee aad nacaysaan waa waxa u soo baxdeen inay shahiidnimo heshaan ba usoo xirteen oo usoo baxdeen tii baana dabada ka soo gejinaysaa iska soo nabaysaan wamaa nuqaatilu nnaasa bicadadin walaa quwatin walaa kasra weligayana dad kulamaanan dagaalamayn buu ihi jiro iyo xoog iyo tayo midna kulamaanan dagaalamaynin walaa nuqaatilum ila bihada diin aladi akram dagaal ku galayna diintan ilaahay nagu karaameeyey ee inawadiya dagaal galle ixdal xusnayeyn midun baynu helaynaa ama waan shahiidoobaynaa keli ama waynu guulaysano nimanka waynu jebin wax inaga khasaaraya marnaba ma jiraane dagaalka inawadiya imaa duhuuran wa imaa shahaada guul iyo shahaado waxba kama dhexeeyaan buu leeyahy meel a u laalaabataan iyo noqnoqosha ma jirte wasayn u socodsiiya erayadaasi ba la yidhaha cabdillaahi ibnu rawaxa uu tilmaamay ciidankii waa xamaas geliyeen dabeetna waxaa la yidhi maxaynu meesha la fadhinaa waar inay dagaal geliyeen saddexdii kun ee nin iyo labadii boqol ee kun ee nin baa dagaal isku waajahay oo uu raayada u sido zayd ibnu xaarisa xibbi rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam saxaabigu aadka u jeclaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahaa maalinta tan wuxuu dagaalamay dagaal aad u yaab badan leh ilaa iyo warmuhu ay ka tiro bateen iyo nabaradii ku dhacayay oo dabeetana uu ku shahaado qaatay warmuhu markay xagga kale uga wada baxeen uu shahaado qaatay ayuu jacfar jacfar ibn abi aalib calankii muslimiinta u qaaday jacfarna waa dagaalamay xataa waxay yidhaahdaan faraskiisii wuu aqriyay yani ninku markuu rabo inaanu dib u noqonin ayuu faraska baqnogoyn jiray baa la yidhahdaa ka dhaqaaqa yani farasi waxaa dhadoota in hadee fakato ama uu kula fakado ama uu farasku dee waxaanoo nabara inta xamili waayo uu ooda jabsado waxba kuma aha markay rabaan inaanay hawa yaraatee carar samaynin faraskana intay boqnogooyaan bay dhaafi jireen waa la yidhahdaa maalinta tan faraskiisiina intuu boqnogooyey ayuu dagaalka galay isagoo calankii muslimiinta sida siduu sidee gacanta midig la gooyey baa la yidhahdaa markaasuu ta bidix ugu qabtay dagaalku sidii buu u socday tii bidixna waa la jaray caguhu ugu qabtay baa la yidhi isagoo labada gacmood balaa ilaaya bay ku tilmaaman marka dambe laba loogu kala gooyey adu waxay sheegaan in ay ku dhacday in sagaashan darbadood ku dhadhowe sagaashan nabar in ku dhowe inay jidhkiisa ku dhacday dabeetana uu calankii ka dhacay markaas baa waxaa calankii qaaday baa la yidhahdaa isaguna sida uu yani imaam albukhaari xadiidka warinaya ibnu cumar waa ku tilmaamaya inay ninka ku dhacday anigu konton taacno konton waran waan ka tiriyey buu leeyahy oo aan mid quri dhabarka kaga dhicin buu leeyahy konta kuma soo jeed ay ugu dhaceen yani isagoo sii socdo uun ay ku dhaceen wax isagoo sii jeeda ku dhacay aanu jirin buu leeyahy riwaayad kale waa ka ku tilmaamaya waanu tirinay buu yidhi oo bidcan wa tisciina tacnatan wa rumya baanu ka helay dhowr iyo sagaashan nabar oo waran iyo gamuun isugu jira yani warmahoo quri konton bay ka badnaayeen ku dhacay jidhkiisa haddii laysku daro warmaha iyo gamuunada ku dhacayna dhowr iyo sagaashan ayay gaarayeen sida axaadiista bukhaari kusoo aroortay ee saxiixi ay tilmaamayso jacfar maalinta tan markuu si cajaba u dagaalamay ayaa waxaa loo dhiibay ba la yidhi calankii ninkii saddexaad uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam cabdillahi ibnu rawaxa qolada taarikhka qortaa waxay yidhahdeen mowqifku markuu adkaaday ayaa cabdillaahi naftiisiisa soo yaro geejisay markaasuu gabay tiriyey bay yidhahdaan isagoo leh aqsamtu yaa nafsi latanzilanna kaarihatan aw latutaawicanna in ajlaba annaasu washaddu ranna maa lii araaka takrahiina aljanna gabay buu tirinaya uu leeyahy waan dhaaranayaa nafihay ku dejiye oo ku dejiye goobta dagaal ama diid ama yeel buu leeyahy adigoo ogol oo raba ama hor u soco ama diidana w meeshaan ku geynayaa buu leeyahy dadku waxaan la raadinaya buu tilmaamaya naf yahay ma jannaad nacaysaa buu leeyahy waxaan aan kugu qasbaya kusii wada waa janne waa dagaalamay baa la yidhahaa ibnu cammi ayaa laf yaroo heliba u dhiibaa la yidhi o yidhi wartan dhabarka kusii adkayso intuu laba goor rudhu iska tuuraa la yidhi dabeetana isna waa dagaal galay ayaa laf yaroo heliba u dhiibaa la yidhi o yidhi wartan dhabarka kusii adkayso intuu laba goor rudhu iska tuuraa la yidhi dabeetana isna waa dagaal galay cabdillaahi ibnu rawaxa isna shahiid buu noqday isna waa geeriyo ciidankii muslimiinta markaa saddexdii nin ee madaxda ee caalanka u siday saddexdiiba waa laga takhallusay haabit ibnu alaqrab saxaabi la yidhahdo ayaa calan ka qaaday dabeetana markii dagaalkii waxoogaa u qabooba la soo baxay oo nin reer binu cajlaana ba ahaa dabeetana saxaabadiibu isugu yeedhay wuxuu idhi shira oo saxaabay ay nin kale ha loo dhiibo dagaal ciidanka muslimiinta ciddii hogaamin lahayd ee kale ha loo doorto waxay yidhahdeen anta adaa inoo sidee halkaa baynu dagaal ka wadaynaa sid ma sidayo bu anigu yidhi nin kaloo muslima cid kale ha loo doorto ma ana bifaacil dabeetana dadkii markay wada hadleen ciidankan markan waxaa la socdo ka mid ah raggii intii sulxigan lagu jiray soo islaamay waxaa ku jira khaalid ibnu waliid markaas waxaa la doortay markaa khaalid loo dhiibo caalanka waa goobtii koowaad ee markaa khaalid ibnu waliid ciidan muslimiina uu hogaamiyo iyadoo aan cidi soo dooran oo nebigu soo dooran oo cidna soo dooran oo uu askarta ka mid yahay meesha usoo dagaal tagtay ayaa loo dhiibay calankii muslimiinta khaalid wuxuu ahaa runtii nin dagaalamo aada khabiir ugu ah funuunta caskarigana cabqari ku ah yani ilaa xad bay tilmaamaan sida shiid khaiib uu tilmaamay oo kale wuxuu leeya ilaa hadda ninkaasi istraatiijiyaadkiisii dagaal iyo qaababku u dagaalami jiray waktiga kan xataa ayay yihiin buu leeyahay kuwo la daraaseeyo kuliyaat alxarb alcaalamiya lagu daraaseeyo saxaabiga kani runtii faniga kan ilaahay futuux buu ka siiyey yani bini aadamka qofba ilaahay fan uu fura culamada waaweyne saxaabada kuma jirin raggii islaamka wax qaybta hore kasoo dagaalami kuma jirin laakiin haddana markan dambe fii jaahiliyatiina waxay dhahdaan xataa raggii dagaalada guulaysan jiruun buu ahaayo inta tan waana ninkii muslimiinta jebiyey ghazwat uxud fardoolaydii xagga dambe ka soo gashay waa ninkii watay calaa kulli xaal khaalid ibnu walid maalinta tan ciidankii muslimiintuu dagaal geliyey wuxuu markaasi rabay qaab uu u dagaalami karo walidalik buu wuxuu yidhi si ciidankan ka soo horjeeda bal nooc min mural jabin uu ugu sameeyo wuxuu bilaabay inuu ciidankiisi dib isugu shaandheeyo oo ciidamadu qaab ay u dagaalami jireen baa la jira waxa la yidhaahdo maymane iyo maysare bidix iyo midig ciidamada iyo muqadama ama taliica qaybta hore iyo saaqadoo dhabar ka dagaalanta de haddii dhowr cashe dagaalku socday ama maalmo la dagaalamayay koox walba kooxa kasoo horjeeda waxay umuuqataa in rag laisbartay ay yihiin oo dee ninka kaasoo horjeeda ninka dagaalka badan ama warmaasita ama waxkan waxaad moodaa de kolaba kolay waajahayso waa laysu muuqda ama waa lais arkaya ama waa raggaa dee seefta iska dharginaya isu muuqda khaalid bin walid ko wuxuu bilaabay inuu ciidanka kale wada bedelo oo u ka dhigo kaanamaa madad ciidan cusub inay muslimiinta u yimaadeen oo kale kooxdii bidixda ka dagaalamaysa wuu rabaa midigtuu geliyey kooxdii midigta ka dagaalamaysana wuu rabay baa la yidhahdaa bidixuu ka geliyey kooxdii muqadamada ka dagaalamaysa wuu soo celiyey kooxdii saaqada dambe ka dagaalamaysana xagga hore ugu ediyay koox waliba markaa goob cusub bay ka dagaal gashay ciidamadii gaaleed markaa koox walba qola aan qoladii hore la dagaalamaysa ahayn ayaa laysa soo food saaro dagaalka laga soo geliyey wuu dagaalamay markaa dagaalkiibuu dib u galay waxaa la yidhahdaa sida xadiidka bukhaari uu tilmaamayo khaalid bin waliid maalintan siduu maalmaha siduu u dagaalamayey waxaa lagu tilmaamaa sagaal seefood buu dhameeyey hadi waxaad qiyaastaa qof intuu seef qaato seeftu ay madhanayso sideed seefood baa gacantiisa ka madhay iskamay xejin buu lahaa gacantayda ilaa saxiifa yamaaniya mooyaane safiixa yamaaniya seef yamaan lagu sameeyey taasoo qura maantaa gacantaydu ay xejisay buu leeyahy yani si u dagaalamay waxaad ka garan kartaa markaa saxaabada tan dee waxaad qiyaastaan laba boqol oo kun oo nin iyo saddex kun oo nin oo ishayaan oo saddexdii kunee nin la dhaqaajin kari laayahay waa inay jirtaa marka wax hayro caadi oo raggana ay samaynayaan walidalik waxaad ka dareemi kartaa waa ciidankaasi qaadadiisii mid waliba uu xagga hore ku shahiidoobay aan mid qura dib u noqonin in dhammaantood xagga hore ay ku shahiidoobeen ama ciidanka ninkii u telinaya marka lagu idhaahdo sagaashan iyo dhowr barbaa ku dhacday oo ku shahiidoobay waxaad garan kartaa dadkani say u dagaalamayeen waxaad garan kartaa marka la yidhaahdo axadu saxaababaa sideed seefood madheen oo seeftii sagaalaad goobta kala baxay yani inaad bini aadam sagaal seefood ku idlaysaa inta ay qaadan karto ayaad garan kartaa khaalid bin walid dagaalkii wuu adkeeyey dagaal aad u adagna wuu noqday laakiin weliba wuxuu arkay dagaalku inaanu sidana kusii socon karin deefar wuxuu sameeyey baa la yidhaha inta dagaalka la xoojiyo in dib labada ciidamunu kala yaro gortaan waayo hadduu ciidanka kaxeeya baa la yidhahdaano laba boqoloo kunku eriyato dee midhnagaasoo reebi maayo macrakadii wuxuu ku gebagabeeyey nooc min insixaaba in qolo waliba dib u hakato una dib u joogsato markii dagaal adagi dhacay ee cid walba la dilay ee naftu isugu timi in dib nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo dagaalka sisaan u soconayo ayaa waxyigu ku soo degayey markaasuu nebigu wuxuu yidhi akhada araaya zaydun fausiib madiine isagoo joogu saxaabadii warramaya calankii waxaa hadda qaaday zayd baa qaaday oo zayd waa la haleelay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo calankii qaaday buu nebigu yidhi jacfar jacfarna isna yani nabarka waa ku dhacay calankii waxaa qaaday buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam cabdullahi ibnu rawaxa saxaabada wuxuu xadiidkan u sheegayay bay yidhahdaan isagoo ooyaya nebigu calayhi salaatu wasalaam buu sheegayay waxaa qaaday buu lahaa cabdullaahi ibnu rawaxa cabdillaahi ibnu rawaxana isna la dil markii dambu nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam raayadii calankii waxaa qaaday sayfun min suyuufi illaah xataa fataxa allahu calayh seef ka mida seefaha ilaahay ilaa iyo alla subxaana wa tacaala gacantiisa ku furay yani khaalid binu waliid nebigaa u bixiyey markaasi inuu yahay seef ka mid ah seefaha alle subxaana watacaala waxaa qaaday buu nebigu leeyahay caalamkii seef ka mid a seefihii alle subxaana watacaala waxaa lagu tilmaamaa dagaalkani markuu laba maalmood ugu yaraan soconayey qaab dagaaleedkiina uu bedelay noocan cusub uu u dhigay waxay ku gebagabooday baa la yidhaahdaa in labada ciidan markii uu dib u kala saaray in qolo waliba meesheeda ay joogto oo aan hunguri dambe soo qabanin nimankan tirada badan lena inay weerar soo qaadaan muslimiintuna uu halkooda ku hakiyo oo marka ay noqdaan laba ciidan oo ismari waayey oo iska kala tegay inay noqdaan maalintaasan muarikiinta qaarkood waxay tilmaamaan muslimiinta ilaa dhowr iyo toban nin baa ka geeriyooday calaa kulli xaal dagaalkani wuxuu ku dhammaaday uun iyadoo faari weyna argoosi weyna aanay muslimiintu soo samaynin oo dee ciidanka ay la kulmeen uu ciidan hayru caadiya yahay dagaalkiina uu u gabagaboobay ama uu u dhammaaday labadii ciidan oo dib u kala gurtay saas buu kaga soo celiyey ciidankii meesha axaadiian saasi u xoog badnayn waa kuwa ku tilmaamo mujtamacii xataa in laga yara cadhaysanaayo lalahaa yaa firaar farartum fii sabiili illah waa soo yaacdeen iyadoo laleeyaho xadiikaasi uu nebiguna leeya laysuu bilfiraar walakinahum khilaaq may soo cararne way rogaal celiyayaan insha allahu tacala nebigu uu tilmaamayay mu'ta iyo dadkan muslimiinta ee ku geeriyooday ee shahaadada ku qaatay waxaa kaaga filan xadiidkuu nebigu lahaa alayh salaatu wasalaam ee bukhaari ku yaala ma yusiruni aw qaala ma yusiruhum anahum cindana kuma faraxsana iyagu ama anaguba kuma faraxsanin kooxdaasi inay inaga nala joogi lahayd buu nebigu leeya alayh salaatu wasalaam yacni shahaadada waxay ajar ku heleen walidalik ba waxaa loo keenay ba la yidhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam sida musnadu imaamu axmed ah xadiidka ku sugan sanadka saxiixa uu sheegayo shaakir uu leeyahy waa saxiix caruurtii jacfar ibn abi aalib baa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam iyadoo gabadhii da u yaraa calaa calasha markaasuu nabigu intuu carruurtii la cayaaray buu madaxa u xiiray madaxa u xiiray buu yidhi madaxa loo xiiray markaasuu hooyadeed wuxuu ku yidhi alciilata khaafini calayhi wa ana waliyuhum fi dunya waalaakhira nama kuwan baad faqri uga baqaysaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam anaa anigu weligooda adduunya aakhiraba ano anigu mas-uul ka ah oo kuwa ka u gargaaraya miyaad uga baqaysaa buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waana kuwa axaadiista nebigu ku tilmaamayey jacfar ibn abi aalib oo kale in ilaahay gacmihiisii baala lagu bedelay uu jannada kusii duulayo jacfar ayaar ayaa fi taarikh lagu tilmaamaya yani culamaai taarikh markay ka warramayaan jacfarkii duuli jiray inuu yahay waana xadiidkaasi uu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in saasi loogu bedelay haddaynu macrakadahan oo dhan soo gebagabayno mu'ta markii ay dhacday kadib ee waxoogaa ad moodo dee ciidan weyn inay muslimiintu la kulmeen oo sidii la filayay aanu dagaalku u dhicin inkasta aynu odhan karno waa guul dee ciidan saddex kuni inuu laba boqol oo kun nin intuu helo la dagaalamo dad badan ka jiro haddana saa lagu kala taga laakiin carabtii meelaha joogtay ee waxaabay soo hungureeyeen inay muslimiinta la dagaalami karaan ama soo weerari karaan dabeetana waxoogaa ciidamo ay leeyihin bay meela ku ururiyeen nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidan kale ayuu diray markan oo uu hogaaminayo madaxuu uga dhigay ninkii la odhan jiray camar ibnu caas oo isna soo islaamay dabeetana camar ibnu caasna wuxuu soo islaamay intan lagu jiro sulxu xudaybiya isagiyo khaalidba marbay wada yimaadeen bay ku tilmaamaan mu'arikiintu camar ibnu caas waa daahiyat alcarab ninkii la odhan jiray saxaabiga ahaa camar baa ciidan lagu daray markaa waayo waxay idhahdeen aabihii ayay qoladani dhashay calaa kulli xaal camar baa ciidankii la baxay markuu meeshii meel u dhow marayo ayuu isna war helay ciidankani inuu aada uga badan yahay ciidanka uu wato carabtan meeshaas ku urursatay nebiga calayhi salaatu wasalaam buu usoo war dirtay dabeetana nebigu ciidan labaad oo raggii muhaajiriintii iyo ansaartii iyo raggaas ay ku badan yihin oo saddex boqoloo ninka kooban oo soddon faras wata baa laydha oo kale ayuu diyaariyey oo cumar iyo abibakar iyo raggaasoo dhan ku jira dabeetana wuxuu madax uga dhigay abaa cubayda abaa cubayda ibn اljaraax axadu casharati اlmubashiriin nin ka mid ah oo nebigu ninkuu ku tilmaamay inuu yahay amiinu hadihi اlumma ummadda nebi maxamed ninka u aaminsan buu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay kana mida runtii dagaalyahanadii waaweynaaye islaamiga raggii futuuxaadka ilaahay gacantooda uu ku furay dhul badan oo dunida ka mid ah cubayda ayaa markaa la diray baa la yidhaahdaa oo isna ciidankaasi wata waxay ku tilmaamaan muarikiinta qaarkood ciidankii horaa laba boqol saddex boqol oo nin buu marka hore watay camar ibnu caas laba boqol oo nin buu markaa laga dabageeyey oo uu wato abaa cubayda ibn ljaraax muarikiinta qaarkood waxay tilmaamaan ninka la yidhahdo camar ibnu caasna waxaa madax looga dhigay markaa wixii acraabi iyo waxaasi oo dhana nimanka muhaajiriintana waxaa la yidhaha wato abaa cubayda bnu ljaraax meeshii markii la isugu yimi nebigu wuxuu faray inay tataawaca yeelo oo isaqbal oo saasi ku dagaalgala baa la yidhi qisaska la sheega waxaa ka mid ah salaadii yaa tukinaya laakiin ciidankii oo dhan camar ibnu caas baa yidhi baa la yidhi isagoo dee abu cubayda raggii muhaajiriintii hore ka mid ah ayuu laakiin camar ibnu caas yidhi waar adigu medad baad hayde taakulayn aniga laygu soo taakuleeyaad hayde ciidanka anaa watay markaa imaamnimadiisa ciidanka anaa iskale buu yidhi anaa tukinaya isagaana tukiyey baa la yidhahdaa waayo waata qisa lasoo tilmaamaa axaadiistu ay soo arooriso oo ku saabsan camar ibnu caas meeshu meelahaad u dhaxan bay ahayd baa la yidhi badan habeenkii buu ixtilaamay yani waa jinaaboobay dabeetana salaaddii subax baa timi dhaxan hayru caadiya dhacaysa waana dee goob dagaal oo carabta banaanadeeda ka mid ah wuxuu ka cabsi qabay markaa hadduu maydho inuu ku dhinto wuu iska gebagabaystay intuu gebagabaystay buu yidhi waynu tukinaya waxaa la yidhi ma ninkaa gan jaraabaysan baa nagana tukinaya maydhana waayey wuxuu yidhi ilaahay jooka qur-aanku yidhi walaa taqtulu anfusakum nafiina ha dilina anigu biyahan ismari waktiga kan waa naftaada dilay waa gebagabaysanaya gebagabadaasaan idinku tukinaya sidii buu yeelo iska gebagabaystay dabeetana ciidankiibuu sidii ku tukiyey nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markii lasoo noqdo layidhi ninka kani sidaana wuu sameeyey nebigu ijtihaadkiisana wuu usugay inay sax tahay haddii qofka muslimkii biyaha ay xadkaa gaadhaan uu ka boqo inay naftiisa waxyeelaan inay u banaantahay markaa wayse iyo janaabakay tahayba inuu ka gegabaysto ama booraysto inuu dabeetana u iska tukado ciidankii muslimiintae dambe markii ay yimaadeen meesha tan ee ay weerar ku soo qaadeen waxaa laydhaha nimankii gaaleed waxba may dagaalamin waa baxsadeen waana kala yaaceen xamladanina insha allah iyana waxay kusoo gebagabowday uun in ay muslimiintu soo guulaystaan ama nimanka carbeed ee uun gurigu mar soo qaaday in la wada waabiyo waana ciidina ka soo bixin waxaa kaloo laga faa'iidayaa bay idhaahdaan qofku wax hadduu ku fiican yahay in madax looga dhigi karo dad kale oo wax badan oo kale kaga fiican meesha tan goobtan dagaal waxa madax looga dhiga camar ibnu caas inuu hogaamiyo maca dalik bay idhahdaan qaar ka fadliyo khayrba badnaa iyagoo jooga cumar iyo abubakr iyo raggaas iyagoo jooga ayaa looga dhigay waxaa la mida bay idhahdaan khaalid ibnu waliid iyadoo laga yaabo saxaaba waaweyn oo muhaajiriin ama raggan inay joogeen haddana khaalid baa la yidhi ciidanka hogaami marka macnaheedu maaha qofku hadduu cibaado iyo fadli badayay wax kasta inuu isagu dadka u horrayn karo taasi waa midta labaadna waxay leeyihin isagoo kii fadliga badnaa uu joogo mid mafduuloo laga fadli badan yahay haddana wuu hogaamin karaa dhibi kuma sugnaa wallahu aclam wabilahi tawfiq
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halka waxaanu idinku soo gudbinaynaa casaladii labiyo labaatanaad ee siirada rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayh waxaanu noo soo jeedinayaa sheekh mustafa xaasi ismaaciil xaaruun على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu maanta bilaabaynaa fatxu maka ama haswadii ama dagaalkii nabigu calayhi salaatu wasalaam ay magaalada maka loo yaqaano saynu soo sheegnay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la galay heshiis nimanka quraysh ah oo sheegayay muddo toban sannadooda inuu dagaalku joogsado waxaa kaloo quraysh heshiisyada lala galay ka mid ahaa in qolo walba oo qabaa'ilka kale carbeed ah ciddii daraf ama koox kooxaha ka mida heshiiskaasi la gasha inuu u soconayo waxaynu kaloo soo tilmaamnay in nimanka bani bakar la ydhaahdaa iyo nimanka khusaaca la ydhaahdo laba qabiiloo ishayey ahaa inay heshiiska ka galeen labada dhinaca kale qolana nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay la gashay khusaaca qolana ay raacday quraysh oo quraysh la gashay halkan waxaa dhacay markaas oo haswada sababteedu waxay ahayd bay dhahdaan culamada taariikhdu sida uu ibnu kasiir can ariiq ibnu isxaaq uu ka soo aroorinayo waliba sanad laleeyahy waa xasan lidaati waxaa lagu tilmaamaa in nimanka la yidhaahdo quraysh ayaa buriyey cahdigii iyo reer banu bakar marka laysku daro sababtuna waxay ahayd baa lagu tilmaamaa bani bakar iyo khusaaca isdilay horta waxaa ka dhexayn jiray saaraad horeo qabalihi yacni laba qabiiloo dagaallo badan hore usoo dhex mareen ayay ahaayeen oo aanooyin hore ay jiraan dabeetana nimankii reer bani bakar baa maalin maalmaha ka mida waxay idhaahdeen wallahi nimankii khuzaaca waa cidlaynu ka helaynaa aan weerar ku qaadno goor habeenimaha bay weerar kusoo qaadeen baa la yidhaahdaa oo eel la yidhaahdaa alwasiir oo ay nimankani ka cabayaan lagu weeraray ilaa iyo laga soo saaray meeshii ay deganaayeen ama ceelkii laga soo bixiyey oo la soo eryaday oo maka la soo geliyey waxaa la yidhaahdaa qurayshi rag iyo hub iyo fardamo way ku taageertay qabiilkii reer banu bakar ah hoostay ka siiyeen baa la yidhaahdaa hub badan iyo rag iyo waxaasi oo dhan walidaalik ayaa waxaa dhacay qadiyadaasi markay dhacda ee khusaaca waxay soo qabteen nebiga calayhi salaatu wasalaam nin bay soo direen camar ibnu salim alkhusaaciyi nin la yidhahdo ayaa madiine loo soo diray ninkaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi waxay culamaai taariikh sheegaan gabay buu ka hor bilaabay nebiga markaasi uu leeya yaa rabbi inii naashidun muxammada xilfana wa xilfa abiihi latlada qad kuntum wuldan wa kunna waalida uma taaslamna walam nanzic yada gabay buu tirinaya uu leeya ilaahayow waxaan maanta yacni munaashada ku samaynaya wax ka codsanaya muxamed waxaanan kaga codsanaya heshiiskii annaga iyo isaga aabbihiiba noo dhexeeyey oo waataynu nidhay reer banu haashim iyo marka horeba heshiis ka sii dhexeeya jira khusaaca idinku waxaa ahaydeen buu leeya wuldan carruur baa ahaydeen wa kunnaa waalida annana qoladaydan dhashay baanu ahayn oo waxaa la yidhaahdaa khusaaca islaan abaa dhashay baa la yidhaahdaa ummu cabdimunaaf ahayd baa la yidhahdaa yani islaan khusaacada qabiilkaa ka dhalatay ayuu qabi jiray qusay gabay buu soo tiriyey markaasi uu leeyahy sidii baanu weli heshiiskii ugu jiraa oo weliba intaa islaamnimana noo dheerto aanu islaamnay buu leeyahay oo wax kaloo haba yaraatee dhibi ma dhicin waxaa la yidhahdaa gabaygan markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hor tiriyey gabaygu waa gabay kaga warramayo in la weeraray in dhib loo geystay in heshiiskii ay qolada kala buriyeen inay xilfi wadaag ahaayeen inuu doonayo in loo gargaaro gabaygu noocaa u tirinaya ninkani weeyaan ninkani gabaygiisii markuu dhameeyey baa la yidhaahdaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi nusirt yaa camar ibnu salim laguu gargaar buu ku yidhi baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam camar ibnu saalimow ibnu isxaaqna wuxuu sheegaya nimanka sidii loo laayay in meeshoodii o dhan inta laga soo saaray xaramka la soo gelay oo xataa xaramka lagula dagaalamay inkasta oo biduuni sanad uu qisada qaybtan dambe ku aroorinayo waaqidi oo aan naq badan ku lahayn xagga riwaayadda wuxuu sheegayaa labaataneeyo in laga dilay nimankaasi muusa bnu cuquba oo isna ka mid ah rijaalu taariikhda maqaasigii islaamiga ragga qore wuxuu leeyahay zucamaau quraysh bay ahaayeen buu leeyahy raggii taageerayey oo safwaan ibnu umaya iyo shayba ibnu cuhmaan iyo suhayl ibnu camar iyo raggaasaa taageerada soo siiyey waxaanay ku taageereen buu leeyahay hub iyo addoomo la dagaal gala ayuu isna sheegaya musa bnu cuqbana biduuni sanad buu kusoo aroorinaya calaa kulli xaal sanadka xasankee hore un wuxuu sheegayaa inuu ninkaasi nebiga ka dalbaday gargaar isagoo sheegaya dhibtaasi inay ku dhacday dabeetana uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa laguu gargaaraya waxaana meesha ka cad qurayshi dhacdadan ay samaysay inuu yahay burin ay burisay mucaahadadii iyaga iyo nebiga heshiiskii udhexeeyey oo xadgudub ay ku xadgudbeen nebigu calayhi salaatu wasalaam dadu xilfi wadaag la lahay riwaayaadka qaarkood oo ibnu xajar uu soo aroorinayo uu leeyahy waa mursal isnaadkiisu saxiix iyo ilaa iyo moxamed ibnu cabaad ibnu jacfar oo loo nisbaynayo irsaalka waxa uu ku tilmaamaya uu leeyahay mursalkaa sanadka saxiixa wata waxay riwaayaadka qaarkood sheegayeen baa lagu tilmaamayaa quraysh xataa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cid u soo diray uu kala dooransiinayo nimanka ay laayeen diyadoodii inay bixinayaan iyo inay bani bakr xilfigoodii inay beri ka noqonayaan iyo inay dagaal doortaan yani saddex shay lasoo kala dooransiinayo inay diyadii bixiyaan inay nimankaa ka baxayaan oo bani bakr iyo dadka kale laisu daynayo ay xilfigaasi taas kaga baxayaan iyo inay dagaal doortaan in lasoo dooransiiyo waxaa la yidhaahdaa say riwaayaadkaasi sheegayaan waxay dooratay qurayshi qitaalka ama dagaalka laakiin haddana muddo markay joogtay baa la yidhahdaa waa ka warwareegeen oo waxay dhahdeen wallahi waa arrin qaldan oo xataa waxaa la sheegay in abu sufyaan ay u direen inuu bal dhexdhexaadin sameeyo abu sufyaan inay magaalada madiine usoo direen oo uu madiine yimi oo isku dayay cahdigii inuu dib usoo cusboonaysiiyo oo mucaahadadii mar labaad la sameeyo laakiin mucaahadadaa iyo kudaygaa dambe abu sufyaan ciidina kama dhegaysanin war buu sheeg sheegay siday culamaai taarikh warinayaan laakiin ciidina kama hoos qaadin sidiiba abu sufyaan iskaga soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray ciidankiisii markaasi in dagaal loo diyaar garoobo waxay culamaai taarikh sheegayaan sida xadiidka ibnu isxaaq uu soo arorinaya sanadka saxiixa ah umanu sheegin meeshuu nebigu u duuli doono laakiin ciidanku ha diyaar garoobo baa layidhi waa la soconayaa waxaanu rabay baa la yidhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu duulo iyadoo aanay qurayshi ka warhelin ila iyadaa guriyey heshiiskiiye war la-aan iyadoo qurayshi ku sugan tahay inuu duullimaadkan qaado weliba wuxuu u yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilkii agagaarkiisa joogay ayay ku tilmaamaan siday ahlu taariikhu ay soo warinayaan inkastoo axaadiis badan oo mubaabka ku saabsani aanu sanadkeedu xoog badnayn waxaa la yidhahdaa waxaa ka qayb galay ama bilaa sanad bay ka yihiin qaar badani aslam iyo khifaar iyo musayna iyo juhayna asjac sulaym qabaa'ilkaasoo dhan cid baa ka soo gashay baa la ydhahaa qabaa'ilka qaarna madiine intuu joogay bay soo gaadheen baa la ydhahaa qaarna ariiqa ayay ku soo gaadheen ibnu sacad tabaqaadkiisa wuxuu ku sheegayaa xadiis aan sanad wadanin inuu ciidanku gaadhaya ilaa toban kun oo askari toban kun ciidan gaadhaya waxaa la tilmaama ibnu isxaaq sanad xasan lizaatiya isagu wuxuu ku sheegaya nebiga calayhi salaatu wasalaam inay soo raaceen ansaarti iyo muhaajiriintu aan cidi ka hadhin iyaga yani inay aada u badnaayeen marxalada tan waxaad ka garan kartaa ciidamada tani siday usoo baxeen ciidamadani siday usoo urureen waxaa kaaga filan in la yidhaahdo toban kun oo askari baa soo dagaal galay iyadoo aynu ogeyn dagaaladii hore uu nebigu gelaya calayhi salaatu wasalaam ciidanku warin jiray intuu leeka waxay tilmaamaysaa labadii sannadood ama laba sano ku dhowaadkii sanadii waxoogaa buu ahaayeen nabadgelyadu jirtay siduu islaamku u faafay iyo wakhtiga nabadgelyadu jirto inuu islaamku ugu faafis badan yahay oo uu dadku ay si fiican qof caqliloo diintan loo sharxay inaanu jiraynin ilaa inuu soo gelayo mooyaane nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu damcay baa layidhi inuu ku soo baxo dhexda markii lasoo socdo ayaa waxaa dhacday ninkii la odhan jiray xaaib ibnu abi baltac ah xaaib waa saxaabi badariya ragii beder ka qayb galay buu ka mid yihi ayaa waraaq qoray waraaqdaasi quraysh buu ugu warramayaa in nebigu ku soo socdo oo lagu soo duulayo dabeetana wuxuu u dhiibay gabadh gabadh islaan buu yidhi qaab oo waraaqbaa nimankii quraysheed ugee oo warkaa hala gaadhsiiyey ilaahay baa u soo waxyooday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u sheegay warkiisii in gabadh loo dhiibay dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray baa la yidhaahdaa sida xadiiska saxiixi uu tilmaamayo dhowr nin ama saddex nin saxiixeynka qisadu ku sugantee saddex nin buu diray nebigu saddexda nin waxaa lagu tilmaamaa caliy bn abi aalib zubayr bn اlcawaam iyo miqdaad ibn aswad alkendi ama miqdaad ibn camr alkendi saddexdaasi saxaabi ayuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi fardihiina kaxaysoo ka daba taga meesha khaaq la yidhaahda buu nebigu yidhi markaa maraysaan islaan baa ku gaari doontaane islaantaa qabta qofkaa dumara qabta oo walaaqda shiddo ka soo qaada saddexdii saxaabee fardoolaydaa waa soo yaaceen markay rawdatu khaaq marayeen waa meel labiyo toban mayl meelaha u jirta madiine markay marayeen ayay islaantaasi qabteen islaantii waxaa la yidhi keena way werwareegto waxba ma sida iyo kan iyo hadal bay keentay way hadideen markaas waxay idhaahdeen laba mid inaad soo saarto iyo inaanu marada kaa dhigna bay idhahdeen cali baa waxaa laga sheegaa inuu lahaa axlifu billahi ma kadaba rasuulu llahi walaa kadabna ilaahay baan ku dheeranaya inaanu nebi maxamedna been sheegin annana inaanan been sheegayn ee wallahi latukhrijanna alkitaaba aw lanajuridannak ilaahay baan ku dhaartee kitaabka qoraalka soo saartee ama marada kaa dhigee buu yidhi falamaa ra'at iljadda minhu qaala tacrab waxaa la yidhi markay aragtay inaan maanta layska cafinaynin oo iska cafi jirin awal waxay tilahaydee muslimiintani mala ku taataaban maayaan laakiin cali wuxuu yidhi warkaasi ma jira ilaahay rasuulkiisu run buu sheegaye ama waraaq bay i dhiibteen ama maraba kaa dhigayo baadhe ilaa inta waraaqdii nabigu ii diray calayhi salaatu wasalaam soo helaya ayay tidhi war bal xaggaa iga yaro durka dabeetana intay xaggan u yaro baxday ayuunbay dacalladii timaha iyo guntimihii meelahaanay ku samsamaysatay intay furfurtay ayuunbay hal waraaqa ka soo saartay dabeetana way u dhiibtay waraaqdii bay soo qaadeen markaasi nabiga calayhi salaatu wasalaam bay u keeneen waraaqdii markii nabiga loo keenay ayaa waraaqda waxaa ku qoran min xaaib ibn abi baltacata ilaa quraysh xaaib baa loo yeelay oo ka waramaya wuxuu nabigu ku yidhi yaa xaaib ma haada war xaaibow waxa kani waa maxay buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam istifsaar buu weydiiyey maxaa kugu kalifay inaad waraaqdan qortaan awalan nabigu calayhi salaatu wasalaam xaaib ibn abi baltaca mid uu ka garanaya inuu nin muslima yahay oo waliba raggii caqiidada fiicnaa inuu yahay inuu ka mid yahay raggii dee ahlu beder inuu beder ka qayb galaa sharafsi ugu filan dabeetana waxaa la yidhi xaaibow maxaa arrinka kugu kalifay arrintani waa khiyaana cudma waa waxyaabaha yani jaajusnimada ugu waaweyn bay ka mid tahay waxaa la yidhi xaaibow arrintan maxaa kuu geeyey wuxuu ku yidhi xaaib yaa rasuula allahi laa tacjal calay ilaahay rasuulkiisiiyow haygu degdeg waad og tahay buu leeya anugu inii kuntu imra'an anugu waxaan ahay imra'an mulsaqan fii quraysh nin quraysh ku dhegan yacni nimaan quraysh ka tirsanayn oo dhalad quraysheed ahayn laakiin la degaanoo la degan iyagoo xilfi la wadaaga yaquul kuntu xaliifa anugu waxaan ahaa buu leeya quraysh kama tirsanayn ee xaliif baan u ahaa nin heshiis wadaag la leh walam akun min anfusiha iyagana kamaan tirsanayn buu leeya dee reer iyo toban carruure iyo xoole iyo waxna waygee xigaan muhaajiriinta kale ay nala socota buu leeyana dee nin walba reerahoodii iyo qabiilkoodii baa meesha jiro carruurtiisii ama wixiisii cid u ilaalinaysa ama u dhowraysa ayaa maqan oo meesha jirta anigana cidiba waxayga ii dhowrtaa igama maqna waxa qaraabo iyo ehel iyo ilaaliyo carruurta iyo xoolaa maan lahayn marka waxaan tidhi nasabkii markuu idhaafay quraysh yacnii abaal yar u gal oo adigana lagugu ilaaliyo reerkii carruurtiiyo intii aan lagaa aan lagaa dhimin walam afcalhu irtidaada can diini walaa ridan bilkufri bacda alislaam ee arrintan marnaba umaan samayn buu leeya ilaahay rasuulkiisiiyow riddo aan diintaydii ka ridoobay ama gaalnimo aan ka raalli noqday islaam dabadeed marnaba umaan samaynin yacnii wuxuu leeyahay waxaan islaan yaroo nebi maxamedna aan waxba yeelaynin adigana carruurta kugu badbaadisa un samee umana kumana tala jirin haba yaraatee inaan diintayda ka baxo ama wax yeelo waxaa la yidhahdaa cumar baa markiiba soo boodo oo yidhi dacnii yaa rasuula allahi adrib cunuqa kan ilaahay rasuulkiisiiyo igu siita aan madaxa ka gooye fa innahu qad khaana allaha warasuulah ilaahi iyo rasuulkiiba kani waa khiyaameeyeen waqad naafaqa waa munaafiqoobay kaniya igu sii daabuy waxaa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ama anahu qad sadaqakum run buu idiin sheegay buu nabigu yihi calayh salaatu wasalaam waxa uu sheegaya xaatib oo ka dhab khiyaamo kale iyo diinka bax iyo warkaasi kama ahayne xaatib sidanunbay ula muuqatay waana run buu idiin sheegay buu nabigu yihi calayh salaatu wasalaam cumar laakiin wuxuu leeyahay kani waa jaajuusi hala dilo oo munaafiqe nebigu markaasi wuxuu ku yidhi innahu qad shahida badra ninkaa dadeen dila buu leeyahy cumarow ninkani beder buu ka qayb galay maxaa ku ogeysiye in ilaahay reer bader yidhi dembigiinaba waan dhaafay iska socda waxaad doontaan sameeya waana sababtay ku soo degtay baa la yidhaahdaa suuradda tan laa tuqadim soomaalidu ay tiraa ila ila yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda waqad kafaruu bima yani aayaadkaasi ama suuraddaasi ilaa in laga gaarayo faqad dalla sawaa sabiil ee suurat lmumtaxin waa sababtay ku soo degtay baa la yidhahdaa oo alla leeyahy subxaana wa tacaala kuwa iimaanka laga helayow marnaba haka yeedhan ha ka yeelina aniga cadowgay iyo idinka cadowgiinoo gaala ah kuwo weligoo qaraabiyo xidhiidh idinka dhaxeeyo oo kalgacala u muujisaan waryay dhicin baa alla leeyahy subxaana wa tacaala qadiyadda tani waa jaajusnimo weyn laakiin meesha waxaa ka muuqata ninku hadduu acmaal aada u waaweyn oo fiican uu leeyahay in waxyaabaha qaarkood laga cafiyi karo maadaama uu saabiqa fi lislaam uu ku lahaa qofkuna mar kastaba xasanaadkiisa iyo wanaagiisu inuu isdhinayaa liin waxa kaloo ay khisadan culimmadu ka deliishadaan jaajuuska in la dili karo ayay culimmada bal u deliishadaan sida a'imati almadaahib qayb ka mid a a'imati almadaahib qayb ka midina waxay u deliishadaan inaan la dilaynin laakiin waa masale khilaaf iyo labada qolobana xadiidkanu bay deliishadaan calaa kulli xaal waxaad moodaa inay meesha ka muuqato ra'yu limaam inuu meesha soconayo imaamku wuxuu ku xukumo maadaama uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkani badri buu ahaana yani haddaanu badri ahayn waxaa ka muuqata inuu ciqaabta heli lahay waxaa kaloo meesha ka muuqata cumar markuu leeyahay aan dilo inuu jaajuusku dil muto iyo qof la dilay inuu yahay aayaadkana ilaahay wuxuu ku tilmaamay sababta ninkaasi kusoo degtay haba yaraatee inaan gaalo warufaadinta iyo waxaan dhuxdhuxdan iminka sanadahan dambe la wadaa inay gaalnimo kale ku dhowdahay waman yatawallahu minkum fainahu minhum baa ilahay yidhi ninka iyaga weli ka dhigta xidhiidka caynkaasi u sameeya iyagu ka mid yahay ba ilaha yidhi subxaana watacaala waxay u badan tahay asxaabu shimaalka haddaad noqoto asxaabu shamaal haddaad noqoto inaad asxaabu shimaalka noqon doonto kuwan xaggooda u janjeedha haddaad noqon doonto aakhirana kuwa bidixda kitaabka looga dhiiba inaad ku biiri doonto waa qadiya runtii u baahan qofka muslimkaa inay u caddahay gaalka mowqifka uu iska taagayo xaadidadasan xaatib waxay kaloo tilmaamaysaa mucjizada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ilaahay uga warramay ah kabiiratani waa dunuubta waaweyn ba ka mid tahy inaanay kufri la mid ahayn kufri wax ka weyn isaga ma jiro laakiin inay kabiiro tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la dhahaa sanadkii sideedaad bishii ramadaan ayuu soo baxay dadka muslimiintiina iyagoo sooman ayaa ciidanku soo dareeray waxaa la tilmaama markuu nebigu soo gaadhay kuday meel la yidhaahdo waa il biyoodoo maka ilaa lix iyo soddon kiilo u jirta kilomitr maka u jirta lix iyo sideetan kilomitr meelahaasi markuu halkaa marayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu afuray markuu halkaa marayay ayuu afuray magaalada madiine waxaa la yidhaahdaa wuxuu madax uga soo dhigay abaruhm ninkii laodhan jiray abaruhm alkhifaari صaxaabi la odhan jiray oo magaciisa la kulsum ibn xusayn alkhifaariy ibn isxaaq sanad xasan lidaati iyo ku soo aroorinayo xaafid ibn xajarna uu tasxiixinaya ninkaas buu magaaladana madax uga soo dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisi way soo socdeen ilaa iyo meesha la ydhaha maru dahraan ay soo gaadheen iyadoo aan qurayshi haba yaraatee maru dahraan waxay yimaadeen iyadoo aan qurayshi ilaa hadda wax wara oo ay ka haysta aanay jirin ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam soo gaaray waxaa la yidhahdaa waktiga oo halkaa nabigu soo gaadhay markay toban maalmood ramadaan tagsanayd buu nebigu madiine ka soo baxay baa la ydhaha alayhi salaatu wasalaam makana sagaal iyo tobankii uu soo galay sida mashhuurka ama caanka ah laakiin riwaayaad kalaa soo arooro qaar saddex iyo toban sheegay qaar lix iyo toban sheegay qaar toddobiyo toban sheegay qaar sideed iyo toban sheegay laakiin waxaa laisku wada waafaqsan yahay inay ahayd un fatxu maka bil ramadaan sanadkii sideedaad ee hijiriyada dhexda markuu soo socday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la kulmay dad ka mid ah zucamadii quraysheed ee waaweyneyd oo islaamay meesha la yidhaahda abwaa markuu nebigu marayay waxaa u yimi ninkii la odhan jiray abu sufyaan ibnu alxaaris waa nimay nebiga calayhi salaatu wasalaam naaska walaalo ku ahaayeen abu sufyaan ibnu alxaaris ninkan la yidhaahdo wuxuu ka mid ahaa nimankii islaamka aadka u neecbaa weliba nacayb qura maahae wuxuu dheeraa nimankii gabayaaga ahaa buu ahaa ee nebiga iyo saxaabada iyo kooxda tan markaa gabayga ku soo maabi jiray ninka gabayaaga had iyo goor hadduu colaad qaato wuu ka dhib badan yahay dadka kale oo dee wuu ka af badan yahay oo waxan buu akrinaya marka abu sufyaan ibn alxaaris maaha abu sufyaan ibnu xarb kani waa abu sufyaan ibnu alxaaris oo nebiga ay naas nuug wada la ahaayeen wuxuu ka mid ahaa nimankaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam soo dhibayey ragga iyaguna nebiga soo dhibi jiray calayhi salaatu wasalaam ee aadka u dhibto badnaa waxaa ka mid ahaa cabdillaahi ibnu abi umaya ibnu lmugiira labada ninba way islaameen labada ninba way islaameen weliba ninkan abu sufyaan la ydhahaa dee labaatan sannadood in ka badan ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaalka kula jiray laakiin wuu islaamay islaamnimadiisuna way fiicnaatay waxaanu ka mid yahay haswada dambe inuu tegi doonaa haswatu xunayn la yidhaahdo markay muslimiin badani yaaci doonto raggii yaraa ee nebiga ku soo hadhay calayhi salaatu wasalaam ee la dagaal galay ayuu ka mid ahaa baa la yidhahdaa dee gabay dheeroo islaamnimadiisa ku saabsan baa jiro saxiixu muslimka ku yaala cabdilaahi ibnu abi umaya ninkan la yidhaahdo isagu umu salama ayuu xagga aabbo walaala kala yihi umu salama waa min ummahaati lmu'miniin waa haweenay uu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam haweenaydaas bay xagga aabbo walaala ka ahaayeen waxaa la yidhahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ugu yimi meel la yidhaahdo bayna suqya waalcaraj calaa ariiqi almadiina isna waa islaamay islaamnimadiisuna way fiicnaatay makana waa ka dagaal galay aaif markii la weerarayey ama xisaarka aaif aynu ku tegi doona insha allahu taala waktigii lagu hayey ayuu ku shahiidoobay sida ibn abdibr ibn cabdilbar uu sheegayo juxfa meesha la yidhaahdo oo raabiq meeshan hadda la yidhaahdo u dhow markuu nebigu maraya calayhi salaatu wasalaam juxfa ayaa isna waxaa ka hor yimi alcabaas ibn cabdilmualib oo soo hijroobay isagu muhaajira nebiga adeerkii cabaas ibn cabdilmualib la yidhaahdo oo muslima oo soo hijrooday cabaas ibnu cabdilmualib waxaa lagu tilmaamaa inuu islaamay qabla fatxi khaybar sida uu odhanayo ibnu kaiir uu leeyahay sanad calaa shari riwaayaad iyagu daciif oo aan waxba xoog badnayn baa waxay sheegaan inuu islaamkiisu qabla beder buu ahaa qaar baabale bederdayo qabla alhijra buu ahaa laakiin kuwaasi ma cadda waxaanu ka mid ahaa maxaabiistii beder la qabtay fidyada laga qaatay waxaa ka muuqataa nebiga ha u gargaaro waayadii horeba isagoo gaala ootin lahayn markuu nebigu soo hijroonayaba isagoo aan islaam ahayn buu nebiga la socday isagoo hubinayey waayo reer banu haashimiinta ugu badan le abulahab iyo midhadhka marka laga reebo mooyaane waxay ahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam maciisa calaa kulli xaal cabaas ibnu cabdilmualib isaguna isagoo muhaajira oo muslima ayuu meeshaasi nebiga kula kulmay meesha la yidhaahdo marwi dhahraan markuu nebigu maraya calayhi salaatu wasalaam ayuu ciidankiisii joojiyey akhbaartii qurayshee qurayshna ilaa hadda aanay wax akhbaar haynin waxaa la yidhahda abu sufyaan ibnu xarb iyo xakiim ibnu xazaam iyo budayl ibnu warqa alkhuzaaci saddexdaa nin baa maka ka soo baxay oo warraadisa bal rabaa siday waxu jiraan iyo wax inay soo helhelaan culamada taariikhda qortaa waxay sheegaan saddexda ninoo warraadisa inuu la kulmay inuu la kulmay cabaas ibn cabdilmualib oo isna ciidankii muslimiinta oo meesha jooga bay yidhahdeen buu dameer yaroo cada uu nebigu fuushanaabuu ka kaxaystay dabeetana xagga horuu maray cabaas iyo qoladan baa kulantay bay yidhaahdaan cabaas wuxuu raadcaynaya baa la yidhahdaa bal inuu helo cid quraysh ka mida oo uu la hadlo yidhaahdo war waa laydin hayaaye nebiga heshiis la galo dagaal iska daaya saa yimaysaan cid sulxi la gasha la kaalaya intaanu maka idinku soo gelin abu sufyaan iyo labadiisii saaxiibee la socday xakiim ibnu xazaam iyo budayl ibnu warqa labada ninee la socday ayaa ciidankan muslimiinta iyo ciidamada iyo arrimahooda iska warwaraysanayeen waxaanay u maleeyeen budayl ibnu warqa baa waxau yidhi war waxaasoo ciidana meesha soo degay waxaan u malaynaya reer khusaacaynayii qabiilkii yaraa ay islaayeen taasi waxa ay tilmaamaysa yani siay muslimiintu u guulaysteen xataa ciidankan dabkiisa muuqdo inaan war laga hayn oo la garanaynin cidda uu yahay cabaas baa markaa uu sheegay oo wuxuu ihi war meeshan waa ciidankii muslimiinta kuwa jooga waxay weydiiyeen maxay kula tahay wuxuu idhi abu sufyaano adigayna keen magangelye aan ku siiyo ciidanka muslimiinta u tag dee nebiga la hadal calayhi salaatu wasalaam oo heshiis la gal waxaa la yidhahda abu sufyaan baa aqbalay abu sufyaan baa soo raacay ciidankiibuu soo dhex mariyey bay sheegaan waa akhirkii aduu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo abu sufyaan wada abu sufyaan markii nebiga loo keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam hadal dabacsan baa lagula hadlay islaamnimaa loo soo bandhigay islaamnimadii wuu ka taraduday abu sufyaan inuu islaamo waa ka yaro werwareeyey dabeetana cabaas baa waxaa layihi kaxeeyo caawana bal adiga khaymadaada ha u hoydo aroorta keen habeenkii halkii buu isaga hoyday subaxii labaad baa la keenay islaamnimadii baa loo sharxay abu sufyaan ibnu xarb markaasuu islaamay waa qaa'idkii quraysh ugu weynaa ee dagaalka ku soo jiray muddadaasi dhowr iyo labaatanka sannadood ama koob iyo labaatanka sannadood cagcagaynaysa waxaa kaloo cabaas soo tusay baa la yidhi ciidankii muslimiinta tiradoodu inta laegtay dee toban kunoo askariyo meel degan ayaa la soo tusay weliba waxaa la yidhaahdaa isticraad bay ciidamada muslimiintuna sameeyeenoo way bandhig ayaa lagu sameeyey abi sufyaana ciidamadiibu daawada marka wuxuu ka yaabay waxaanoo ciidan oo muslimiintu wadato dabeetana wuxuu abu sufyaan gartay quwada tani kuwa qurayshi maanta u babac dhigi karaysa inaan ahayn kolba siduu koox u arkayey ayaa markii dambe waxaa soo maray baa layidhahdaa katiibat lmuhaajiriina walansaar qabiil qabiil bay usoo marayeen kooxkoox markii dambe waxaa soo maray ansaarti iyo muhaajiriinti iyo nebigii la socda calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yihi waa kuwaba kuwanina markaasaa la yidhi iyaguna waa muhaajiriinti iyo ansaarti iyo nebigu wallahi laqad asbaxa mulku bna akhiika alyawma cadiima buu yidhi baa la yidhi isagoo cabaas la hadlaya cabaasow boqortooyadii inankaad adeerka u ahayd wallay weynaatay buu ku yidhi baa la yidhi waaimkun baana yaraa islaamay cabaas baa wuxuu ku yidhi wayxaka ya aba sufyaan inaha nubuwa waa boqortooye ma jirta meesha tani nebinimaas halla buu ku yidhi markaasuu yidhi baa la yidhi abu sufyaan markaa fa nacam idan nebinimo haddaa waan aqbalaya waan aqbalaya abu sufyaan saasuu ku socday isagoo quraysh u socda oo uga warramaya waxa ku soo socda xadiisu ibnu xajar ku tilmaamaya inuu saxiix yahay ayaa saasi sheegaya waxaa la yidhahdaa markan isticraadka la samaynayey kolba ciidan baa soo hormaraya waa kuwaba kuwan imkaasaa la lahaa waa caynka kaasuu lahaa baa la yidhaha waryaadeen inagii reer hebel maxaa na kala galay kolba qabiil musayna juhayna qabaa'ilkiiba yarnaabaa soo maray kolba anaga iyo reer hebel maxaa na kala galay siduu lahaabay katiibadan muhaajiriinta iyo asaas iyo kooxdan soo martay waxaa la yidhahdaa markii sacd ibnu cubaada oo sida calankii ansaar ayaa markuu soo maray ayuu wuxuu ku yidhi abu sufyaan alyawm yawm lmalxama buu ku yidhi baa la yidhi alyawm tustaxallu lkacba abu sufyaanow maanta waa maalintii malxama waa maalintii dagaalka maanta kacbadaanu xalaalaysanaynaa buu ku yidhi baa layidhi sacd ibnu cubaada dabeetana arrintiiba abu sufyaan nebiga waa shtukooday calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu yidhi baa layidhi arrinkaasi ma jirto kadaba sacd walakin hada yawmun yucadimu allahu fiihi lkacba wa yawmun tuksa fiihi lkacba xadiiska bukhaari suu sheegayo may maanta waa maalin kacbada ilaahay uu weyneeyey waana maalin kacbada mare la huwinayo gaalo iyo qurunkeed laga saarayo ee ma aha maalin la banaysanayo waliba riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu nebigu calayh salaatu wasalaam sacd ibnu cubaada intuu calanki ka qaaday inankiisii uu dhiibay laakiin riwaayaadka qaar ba waxay tilmaamayaan inuu sacad nebiga kusoo noqdo yidhi ya rasuula allahi wiilkan yar waxaan ka baacaya inuu gafiya wax ku dhaco dabeetana sacad lagu celiyo calaa kulli xaal wuu diiday uu nebigu weedhaa ah in maalin kacbo la bannaysanaya ay tahay walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh